ciidamada halkan ilaahay keenay ee kullibta ku ammaanan ka qaatay qarad aada uga qarad qaatay halka kan yaanu ammaan baanu u jeedinaynaa waana u ducaynaynaa abaal waxaanu uga dhigaynaa abaalgud annagu ducadaanu awoodnaa waxaanu leenahayna qaranka ay ka yimaadeenna hadda lacsiiyo iyaga intaasaanu leenahay waxaanu uga gudbaynaa qoladiinan intiina kale ee ka timid safarka dheer soo gashay heer isim heer cuqaaleed heer waxgarad raggiinaa soo galay halkaasna horta haddii aad ninku abaalkiisa guto abaalka uu leeyahay haddii waajibkiisa guto waaji waajibuu gutay waxaanu garanaynaa waajibkiinin inaad goyteen abaalla waa idinku haynaa waana idinku ducaynayna in ilaahay akhri iyo adduba sharfiisiiyo waxaanu ga gudbayaa hadalka aad u socotee saddex aanu garanayno walaalahaya in ilaahay garansiiyo faatixadaan doonayaan sii sheegi doono ilaahay garansiiyo saddexdaa haddaanu isla garanno wuxuu waa fudaadaya kow marka ugu horraysa colaad iyo nabad ido waxay tahay marka labaad waxa aanu nahay aana kala maarmayn marka saddexaad saddexdaa xaalo colaad iyo nabad wada dhalasho aanu wada dhalannada aana kala maarmayn aanan meel kala jirin ragga dhintay xagg iyo xaggaba waa looga baranaeyay xalay in ilaahay garansiiyo annaga waa garanayna ilaahayna wada garansiiyo horta faatixadan inoo mara hoosmahadale baa la yidhi waa ku dheeraan lahaa hadalka laakiin hoosmahadale nabadda aad doonaysaan waa idin naga dooni maysaan waa idinla raadinaynaa waa idinla doonayn saaad u doonaysaan baanu idinla doonaynaa sida idinku aada u doonaysaan nala ku qamaanyeyn maayo nala ka baryin maayo ka allaala saad nabadda u doonaysaan baanu idinku idinla doonayn annana waa doonaynaa waxaan hadalka kaga baxayaa halka halka halka buuhoodle uu ka hadlay laba doon ee uu yidhi halkaad nagu horseegsatay waxaa taasna waxaan ka odhanayaa dii arrinku mariba marba meesha uu isticmaalo kuuga xaaji kuuga hagaagayso yuun baa loo galaaye meel hebla kuma xidhna taas unbaanu isdka doorani oo idinku hagaagaysa xataa maanta u socotaan kaarisaa ku inaansaga assalaamu calaykum